raxiim marka hore mudan ayaa idin marwooye waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka xigtaa hawshan isugu nim horta waa hawl aada u muhiima waana hawl qaaliya ninkii inka iga horeeyey wuxuu yidhi arrin buu taabtay aada u xasaasi ah wuxuu horta yaa ka shaqeeyaba qashinka inaguba ka shaqayn de halkuu yahay oad garanaysaa maanta waxaan maqli jiray markii ugu horeysay nin la ohan jiray khaadim alxarmeyn shariifeyn hadda waa boqorka dhanaya sacuudiga waxa waa adeegi dalalka kale ee reer yurub amba meelaha kalena de qofka muwaadinka ee ugu sarreeyaa ka shaqeeya berigii dowladda kulmiya ay timi meesha ayaa madaxweynaha iyo marwadiisa ayay majalfadaha qaadan jiray moojiimka arrintaas halkay ku dambeysay runtii in arrintaa la soo celiyo oo bal loogu horeeyo si muwaadiniinta aada loogu dhaqangeliyo kole xilalka baa ku cuslaaday waxaan filaya in mas-uuliyiintii dowladdu dib isku wacyigeliso waayo runtii markii aan siminaarka ka soo qayb galay waxaan ku arkaya wixii dowladda hoose oo iyadu ugu muhiimsanay way joogtay wasaaradda deegaanka iyo warshaduhu way joogeen laakiin maandaydka waxbarashada laakiin qof walba sibuu quseeya laakiin qoloynka toos u quseeya ee qashinku toos u quseeya waxa weeyaan waa deegaanka laakiin shirkadihii baan arkayaa runtii kusoo bandhigay meesha aqoon oo ah aada u fiican iyo shirkadihii kale ay dadkii ka qayb qaadanayay laakiin taas waa mid muhiima laakiin runtii sharcigana laysma weydiin maxaa sharci ka yaala ilaalinta deegaanka oo qof kasta oo haldeeyay qodobka wareega iyo qodobka ugu muhiimsanaaba ahaa iyo yaa ka shaqeeyo nin baa taaftay taa waxaan ka leeyahay oo aan muxuuha ku soo koobaya hadalkayga halkan inka dowladaha hoose nimanka deegaanada la doortay guddiyey leeyihi markay leeyihi guddida lahada arrimaha bulshada waayo labadan meelood ee ka dhacaya shirkuba ma fadhiyaan guddiyadii arrimaha bulshada ee ku shuqul lahaa meel walba fadhiyey dhammaan caasimadaha hadday yihiin amba waxaa jira dhammaan magaalooyinka somalilan amba deegaanada nimanka u sii muhiimsan ee ah maanta inay deegaankooda ilaashadaan waa nimanka deegaanka loo soo doortay waayo qolooyinka kale waxa weeyaan waa qolooyin ka shaqaynaya laakiin qolada ah inay arrintaa fagas ku hayaan weliba arrimahii bulshada ay leeyihiin runtii waxaa filaya malaa inaan shaqada gelin baa filaya halkaan dhaliil baa laga soo jeedinaya waxay waayo cashuur baa laga qaadaa dadka cashuur waxaa laga qaadaa xaqal xashiish waxa lahaa dowladaha hoose oo hidh bay qaadaa hidhkaa cashuuraha qaadaana de waxaa filaya shirkadaha lagu siiyey qaldaraas runtii shirkadihiina waxay ka qaadaan iyaguna dad dadkunbay ka qaadaan lacagtii weli laysma weydiin wuxuna haddaanay maanta bajad lahayn oo aan lacag loo hurin aqoonta iyo seminaar iyo meel kastoo le waxba ma tarayaan waxaa ku soo gebagabeynaya runtii inaynu inagu u kacno qashinkeena inagu ka shaqayno oo maanta aynu mas-uuliyadda iska saarno taasi waa halkaa qodobka qashinka kaga baxda laakiin tii waxaa usoo noqonaya deegaanka dhuxusha maanta halkay marayso runtii dadku qiimaha aada loo taabto qiimaha weeyaan nimanka shirkadaha wax keenana ina nimanka world banka lacag baan caawinayna ama somaliland development fund inay ka caawiyaan baa fiican shirkada la yidhahdo somgas ama shirkadaha kale soo gelayaan inay inay ka caawiyaan waxyaalo badan oo kale waayo ninkii waa nin profit profit raadinaya faa'iido faa'iidadii raadinaya dee ku kharash karayn maayo waxyaalo badan oo laga kabi lahaa marka runtii waxaa lagu filaya inaynu galno imika developmentkii stagekii developmentka ee ka baxnay difrintiya caawinta oo waayo dowlad badan ay nala jaaray waxay ku jira iyagu in la caawiyo laakiin inagu maanta waxay ayuuman wax ku qabanaya marka runtii halkaasaan kusoo gaabinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum
waa si fiican bay nagu socotaa xogtii aad baynu kala bedelanaynaa meelo badanna waa la taabtay bal filim yaroo shan daqiiqa ah aynu daawanno dabeetna hadalku haynoo socdo filimkaa markuu dhammaado